daabshiil group xaqiiqda daabshiil martimalka ee dowlada koonfur galbeed soomaaliya inta isla socotaan daabshiil in badan intijadii macnaha burburka intitole wali ka shaqeeya sayba deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya daabshiil runtii wali wehel eetaaba wali saaxibow eetaaba dhammaan reer koonfur galbeed daabshiil inta isla socotaan burburka madadii oo dadka sharqaxeen waalidkiiyo walaadis waaye berso yurub ma qaxeen berso africa qaxeen qaarba galbeed dunida si wali haysayba beersadani xawlaasi ahayd daabshiil runtii mada madaxeede wali sharafniyaba inaad aniga xabradan daarfurka daarfur ahaya sabtanka qiimo badan ahayd daabshiilka dhista koonfurta bartamaha soomaaliya runtii caasimada muqdisho oo caasimad ee weli ku qurux badan oo sabtikeega lahdaa marka reer koonfur galbeed khaasatan reer baydhaba weli warbadanka daamayana nin dhooja kaaragan dhismaha si sharaftan leh oo daabshiilka dhisi in la dhisma aan dhibiyo runtii walitaas tilmaamadeba in daabshiil koonfur galbeed khaasatan baydhaba iyo macnaha heelanto warkad iyo macnaha diyaaran ataa mudan mudan madaxweyne daabshiil dhammaan dhibaatooyinka dalka kadhiy haata abaara haata qoon haata waxbarasho haata dhisid masaajid weli kujeesitay baa gacan mugle oo runtii nukabaano korna ya kujeesitay haddii wali ballan qaadanayba insha allahu tacaala walaydhaman inuu nasiib qaadan doono dhinaca caafimaadka waxbarashada ismooyinka dhammaan inuu nasiib qaadan doono mudan madaxweyne daabshiil majoor wali ka baaranayba xawaanada laakiin wali kordhile adeegi fara kordhiri kumid ay sontel oo ah shirkad isgaarsiineed oo runtii aan baahnahay dalku in ilaas kordhi sontel daabshiil waa in la wareegay baasanadii lama kun tumidadii dirisi siyeeda yaa la wareegay ilaa yoomina haada wali ku shaqeeya haysaba guud ahaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed xaqiiqda weli kafaano bareeba anoo ah wakiilkii daabshiil group dowlada ini sontel maalgelinta inka badan bartamaha koonfurta iyo koonfur galbeed qabatay ilaa sideetan xarumood iyo koonfur galbeed xarumaha sontel wali rajeeyanaba sanad gugoodan ahay lama ku labaatan iniyo macnaha intaasan limida markadan haddii ilaahay awoodila ogolaada daabshiil wali kale korba adeeg daabshiil bank international d b i dabcan anaga haysaan borarkan maalgelin iyo suuqyaasa dabcan ganacsado ma jirta mise dalmadhismo ilaa banjuusa baagaaba inuusa leeyi laka macnaha wala hawadu bareeba halbabaaqo shaksigee laakiin hadii banjuusa haysana shan liita babaaqo iyo markaba haradu kor sidala socotaan bangigaas waliuqalam ku timid todoba ilaa yoomina haada lacagta unu maalgelinay degaanada koonfurgaas unka maalgelini wali korodha afartaba dhabaatimayni wali ku faa'idaystayba dad ilaa kun qof korodhaaf ayaa ku faa'idaystay dhammaan ganacsatada fadhiyada dadkii macnaha bangigu sumaraabacadan suuqiyo daabshiil way kaalasayba adeeg suuri laro microfinance mise micro dahab micro dahab me micro dahab weliba waa adeeg ganacsatada maadaama ganacsatada wiwiinaytay baqaarleytii haa dibadda horta la maalgeliyin idin ganacsada yeelayti miisleyta tabakaayleyta dukaamada yaroo macdaarka dadkii haysa iyo in la maalgeliyin number ilaa sideed boqol iyo konton iyo dhowr qof isu lagu maalgeli waliseedadkaasdhexaysa saddex boqol doolar ilaa saddex kun doolar laakin saddex kun doolar sideeda weli lagu gudbiyey maalgelinta waaweyn ee daabshiil bank international investmentga lagu gudbiyo marka daabshiil walaha goobtayba ini ganacsiga hoteeleraay i ganacsiga wiinay iyo koobta yaa runtii eegguuleysati ama runtii eeg iyo eeganka mahdiyow maamulka koonfur galbeed oo runtii nikala shaqeeyay sida macnaha dadkaas in helo badeen dukumentiyadii unaka baahanayo aad iyo aad waa inuu isaga jeebka joogaydhabo runtii farxad bay tahay inaan halkan maanta aan xafladan ka samayno inta aan xafladda kelmadeeda gelin waxaan fariin idinka siraa guddoomiyaha guud ee daarshiil xaaji maxamed kiciid ducaale oo iyo maamulkiisa oo runtii jeclaa inuu xafladan inagala soo qayn karo xafladana ay ahayd gurgu xilligan xiliyoga hogtihiin waxay dib ugu dhacaysay in uu xaajigu inagala soo qayb galo isagoo danaynaya runtii doro laakiin duruufaha iyo baasaamixi waayey fariin iyo ictidaar buu idiin soo diray waxaan wuxuu idin idin idinka codsaday inaad raalli ka ahaataan ka maqanaashaha wadnama mada mudane madaxweyne sidii aan xalay ka wada hadalay halka waxaan ku furaynaa ma aha keliya guri qurux badan inkasta oo dadku markay dhulkooda aaminaan ee qurxiyaan waa la isku daydaa maalgelintuna waa horay u dhacdaa laakiin waxaanu gurigaa hoos yaalla adeeg ummadda gobolka danwa ummadda gobolka danwa waxaa shirkadu shaqaalaysiisaa oo inta u shaqeeya dhowr boqol oo qof oo reer koonfur galbeeda oo gobolka hawga shaqaalu waxay ku bilowdeen ibraahim ibraahim cali cabdila ayaa ayaa lagu bilaabay maantana dhowr boqol bay maraysa runtii waa horumar dhowrkaa boqolna dhowr boqol oo qof oo kale ama dhowr kun oo qof oo kale ayay noloshooda ka qayb qaataan ilahay waxaan ka rajaynaynaa xafladda xafladdan inoo xigta annagoo kuman aan shaqaalaynay in aynu isugu dhimaano runtii sidaa ma doonayo inaa wakti dheer geliyo laakiin laba shay baa ummadda qaalaheeda uu ku horgacama economics gegiisu hal shay buu ku taagan yahay waxa weeye waxa yar aad haysato sideebaad si wanaagsan uga faa'iidaysa marka maxaynu haysanaa inagu xoogna waa haysanaa dhulna waa haysanaa antina waxbaynu ka haysanaa intii inaan iswaafajino ayaan rabnaa qofkii ganacsi samaynaya hal abuur samaynaya qofkii hanti dhisanaya qofkii beer samaysanaya qofkii warshad samaysanaya intaba waxaanu diyaar ola nahay inaanu si shareecada islaamka wada farsan u maadgelino inagu uma kuseenaynu nahay waxay noogu daarisan waa diinteenna wax diinteenna ka hor imanayana ku dhaqmi mayno ganacsigana waxaa la ogaadeen maalintii imika ay ogaadeen waaweynaa inay xagga usoo noqdeen xagga islaamka waa wax ilaahay soo dejiyey waa ka raflad badan yahay waa ka qarow yahay waa ka barako badan yahay marka qaybta aanu xooga saaraynaa labada shay ee imika ugu muhiimsan dunida waxa weeye lacagtu inay jeebaka ku wareegto lacagtu waa hebel ka qaad oo hebel u qaad laakiin hadday lacagtu ama sanduuq ku jirto ama jeeb ku jirto oo ay dhaqdhaqaaqi weyda maxa yeelan mayso hantida ummaduna waxaa ugu badan hantida ku jirta hantida makuurtada waxaan maamulka waan ku dambeed uga mahadnaqaya si qof wax loo amaaniyo waa in hanti masuurta ah oo haysta halkan markii ugu horeysay aan nigo waxaan ka codsanay maamulka gobolka iyo degmada oo guddoomiyada kala joogo war waxaan u baahannahay dadku inaanu maalgelin u samayneen wax sugnaanahoo hantidooda sugaya baan u baahannahay waa laga hawlgalay waana ku mahadsan yihiin waana gobolka ugu horeeya markay noqoto welina aan wax nagaga soo noqonin qof guri dhigtay oo gurigiisa kasoo sidaa uu sheegay ibraahimna runtii dadka reer koonfurgalbeed waa ku mahadsan yihiin si wanaagsan bay bangi oga macaamilaan wixii lagu maalgeliyeyna waa soo celiya qodobka labaad waxa weya technology oo waxaa loo baahan yahay dadki inuu wada hadlo inuu dunida la xiriiro tanana waxaa suura gelinaysa telecommunication telecommunication aan soo wadaa runtii waa mid casri ah oo wata macal halka u dambaysa iminka telecommunicationkaana waa fiber of inbada xarig la soo mariyo oo dunida looga xidho taana mashruucaasi oo ilaa boqol milyan ku kacaya waxa wada wada shirkada daabshiil iyo jabuuti telecom oo reer waa projecti bilowday wuxuu kasoo bilaabmayaa jabuuti ilaa iyo mombasa jabuuti soo marayaa berbera boosaaso muqdisho kadibna mombasa kaana waa soo wadnaa wuxuuna samaynayaa qofkii wax baranayay iyo xataa qaliimada in lagu samayn karo mustaqbalka dunida watiino qaliinka waxaa lagu sameeyaa through internet marka aada iyo aad baa umahadsantihiin farxadii baa hadalkaga kala lugay reer buwan ku galbeed runtii sharafay noo tahay inaan maanta aan goorjoog ka ahaano xafladan quruxda badan munaasabadan aada u wanaagsan lasoo lasoo diyaariyeen daarshiil ee lagu daahfurayay gurigii quruxda badnaa ee laga dhisay degmada baydhabo oo dahabshiil ay dhisatay xarig jarkiisa ah iyo waxqabadka ay qabteen dahabshiil banuun oo ilaa iyo afar hay-adood u kala baxaayo iyo horumarinta ay ka sameeyeen deegaanada lagu daahfurayay sharaf weyna noo tahay aada iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa wax yar inaan dahabshiil aan uga mahad celiyo shaqooyinka fiicnaa ay usoo qabteen bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan dadkan reer baydhabo oo nasiibka u hel gaarsiin runtii waxay anfacday soomaaliyo si kastoo noocd noocyada ay u shaqayso o dhan bay soomaaliya u anfacday markii uu burburay qarankii waxyaalihii dowladnimada laga haweyda iyay qabatay bangigii la dhihi jiray bangigii ganacsigii kaydka soomaaliyeeday noqotay ganacsi iyo kaydka soomaaliya maanta ay leedahay waa dahabshiin bangigii horumarinta la dhihi jiray shaqadiisa way qabatay waa bangigii horumarinta oo mashaariicda ugu badan ee soomaaliya lagu horumarinayo dadka bixinaya intaas waxaa dheer waxay ahaayeen samafalayaal dad soomaaliyeed oo xoogahooda ugu tabarucaayo walaalahooda dhibaataysan oo darafsaha kala duwan soo martay abaar ha noqoto cudur ha noqoto oon ha noqdo daad ha noqdo wax ogaalay wixii dadka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan la soo gudboonaado waxay la taagnaayeen taageero iyo deeq iyo garbistaag meel walba soomaaliya ka mida ayadana aada aaday uga mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan si googaha aan u baraariyo dadka reer koonfur galbeed oo ay maalgeliyeen oo haddana ay ka abaal sheeganayaan oo ay leeyihiin dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka reer baydhabo waxay noqdeen dadkii ugu fiicnaa soomaalida oo ammaanada sidii loogu dhiiday iyo shuruudii iyo sharciyadii aan dhiganay dahabsiin dadkii ugu horeeyada buuxiyobay noqdeen tan la yidhina aada iyo aad ugu mahadsan yihiin dadka reer baydhabo sidii ammaanada loogu dhiiday oy maslaxadooda uga fiirsadeen oo ayagana u soo celiyeen waa ku mahadsan yihiin ninka markii uu is-ilaaliyo oo waxa uu xaqa u leeyahay uu sameeyo oo wixii lagu aaminayna uu soo celiyo markaasuu adduunyada aakharada faa'iidayaa ganacsiga iyo maxay ahayde horumarintii maalgashiga laidii suuqiyey waa mid ku salaysan diinta islaamka oon ribo lahayn oo si sharci ah adinkana waxay idin tahay faa'iido iyo horumar waxaan leeyahay marka intii ka faa'iidaysateena aaday u mahadsan yihiin inta aan ka faa'iidaysanin oo fahmilaana waxaan rabnaa inay fahmaan inta darbiyada iska fadhido oo shaxaadka iyo maxay ahayde iisoo toobka ku noolna inay bedelaan dhaqankaas baahida waxaa looga bixi karaa inaad shaqaysatid maadaama maanta ay haysataan dad soomaaliyeed oo bangi ah oo uu garab istaagayo oo uu ku taageerayo shaqooyinkiini iyo busineskiini iyo noloshiina inaad ka faa'iidaysataan derbiyada laga kaco derbiyada aan la fadhiyin oo aanan la sugin wax la soo diro iyo waxay hay-ad keenta midna beeraan leenahay hayraadaan leenahay waxaa diyaar noo a maalgashi waxaa diyaar noo a mateero waxaa diyaar noo a lacag in lagu bixiyo halla maalgashigaas alaga faa'iidaysto dadka reer koonfurka beeda meel kastay joogaan ha u diyaar garoobeen dahabshiil iyo shirkado kastoo yimaado inay sidaasoo kale usoo dhaweeyaan maalgashiga ay ka faa'iidaystaan runtii waxaa la dhisay guri qurux badan oo saaka anigaba aan tegay oo lasoo furay xarigga laga jaray intii aan arkayay gobolada soomaaliyeed aan soo maraayay guriga ugu qurxan buu ahaa waxaad dareemi kartaa gurigaas quruxda badan kalsoonidii lagu aaminay in laga dhiso baydhabo waa waxay dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkooda ay kasbadeen waxay u baahantaa marka magaalada baydhabo iyo koonfur galbeedba in laga shaqeeyo amnigeeda iyo horumarkeeda iyo sidii dadka kale ee ajaanibta ah ay ugu soo dhiiran lahaayeen oo u maalgashan lahaayeen aan ka shaqayno oo aanan ka shaqaynin sidii inta hadda kusoo dhiiratay ay ku tegi lahaayeen oo lagu burburin laha kuwa habeenii maalin ku fikiraayo inay dadkan dhaqan oo shaqaysanayo oo amniga qabo oo horumarka qabo inay carqaladeeyaan oo noloshooda iyo horumarkooda dhibaan qabana waxaa weeye waa laga qabanaya insha